Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa laga daafuray ololaha tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha. Munaasabadda lagu daafurayo ololahan ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha WHO, UNICEF, iyo dhakhaatiir. Maxamed Cabdulaahi Cumar oo ka socday hay'adda WHO, iyo Tilreesa Ubax Faarax Axmed oo ka socotay hay'adda UNICEF, ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha.
waxaan ugu hambalyeeynaa maanta daafurka mashruucan tallaalka oo loogu talagalay ilmaha shanta sano ka yar in lagu tallaalo Eh, inta badanna dee kolley caafimaadka gobolka waxaa ka mas-uula maamulka caafimaadka ee agaasika caafimaadka gobolka banaadir Eh, sidaa daraaddeed annagoo ku hadlay magaca WHO waxaan isba- kaalmaynaynaa oo taageeraynaa oo gacan siinaynaa oo la shaqaynaynaa waa maamulka caafimaadka gobolka banaadir iyo hay-adaha caawiya mashruuca tallaalka marka waxaan u rajaynaynaa qorshihii loogu talagalay tallaalkan oo ah ilmo afarta degmo oo gobolka banaadir ka mida in lagu tallaalo muddo shan maalin ah in sidii loogu talagalo u fula ayaan u rajaynaynaa Eh, waxaanse mar labaad kusoo gunaanadaya aan ku codsanaynaa fariinta aan u gudbanayno waalidiinta waxaa waaye inay ilmaha tallaalaan oo hooyo walba iyo waalid walba ilmihiisa uu si dhammaystiran u tallaalo si uu uga hortago cudurrada dilaaga ee ilmaha naafeeya marka waxaan rajaynaynaa marka shantaas maalmood dhammaato inaan laga heli doonin degmooyinkan afartan degmo ilma aan la tallaalin inaan laga helin ayaan rajaynaynaa waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa waa doctor ubax faar axmed waxaan ka socdaa hay-adda unisef waxaan ahay waa- waxaan qaabilsana u ololeynta caruurta caafimaadkooda iyo khaasatan talaalka Ee, meeshaan maanta waxaa taaganahay oo aan ah, aan la soconaa eh, agaasimka caafimaadka gobolka banaadir oo ah qofka mas-uulka caafimaadka caruurta gobolka banaadir iyo dhammaan shaqaalaha gobolka banaadir waxaan taaganahay degmada kaxda m c h ka mid ah kaxda oo lagu tilmaamo inay yihiin gud- een, afar degmood oo muqdisho oo ay ku badan tahay caruurta aan la talaalin marka ah, hadafkeenu wuxuu yahay inaan waalidiinta iyo aan ku wacdino inay caruurtooda keenaan oo la ciribtiro cudurka- cudurka dabeysha oo maanta aan caruurta ka talaaleyno Agaasimaha guud ee agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud, oo daafay ololahan tallaalka dabaysha ayaa bogaadiyey.
sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinaa agaasika caafimaadka howlwadanidiisa kala duwan oo maanta mashruucan maaragtay tallaalka oo la la laanjigareynayo afar degmo Ee, runtii waxaan maanta degmada kaxda aan maaragtay ka fureynaa mashruuc loogu talagalay afar degmo talaalkii hore maaragtay ee boolio wuxuu ahaa talaal afka laga qaato laakiin hadda tan waxaa u bedelnay mid loo bedelay in mid laga qaado doono garabka muruqa oo maaragtay faa'iidadiisa wato maadaama kii hore xoogoo lagu arkay waxyaalo badan oo wastage ah activesan yahay maaragtay effectiveness markii la fiiriyo waa ka fiican yahay kii hore waxaa lagu soo tijaabiyey wadamo badan oo maaragtay xanuunkan booliyada uu ka jiro marka saaxiibada anagoo ka faa'iidaysanaya maanta saaxiibada naga naga sabood kareeya xanuunkan sida loo ciribtiri lahaa in maaragtay effortga ugu badan ama awoodda ugu badan ay geliyaan gobolka banaadir si maaragtay xanuunkan maaragtay guud ahaan soomaaliya looga waayo Cudurka dabaysha ayaa ka mid ah cudurrada lagu kala qaada hawada oo inta badan ku dhaca caruurta da'dooda ay ka yar tahay shanta sano, kaasi oo waxyeelo u geysan kara xubnaha caruurta.